markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal soomaalida mahmaahdeeda waxaa ka mid ah nin gardarani ma guulaysto ama siday reerbudugu u yidhaahdaan gardaraa ma guulaysto waxaa kale ku mahmaahdaa walaalkaa gardarro looguma garba yeelo labadaas maahmaahoodba waxay iftiiminayaan qayb ka mid a arrimo soomaalidii bixisay ay waayo aragnimadeeda ku hubsatay rumbiya kama dhibcaana ay u qaadatay dabadeedna xusuus wadareedeeda iyo hiddaheeda dadweyne ay ku diiwaanisay hiddaha dadweyne ayay mahmaahdu ka mid tahay waxaana la too ah sheeka xariirada oo iyadana hal abuuradii hore ee soomaaliyeed ay culin jireen iyaga oo maaweene ka sokow uga dan lahaa in carruurta iyo dhallinyaradu ay ku bartaan waxyaabihii ay bulshadoodu rumaysnayd iyo guud ahaan dabeecadaha kuwii la wanaagsanaa iyo qaarkii la xumaa dabeecadahaas oo tiro badan badanaana uu aadanuhu ka siman yahay ayay gardarradu ka mid tahay sida ka muuqata labadii maahmaahood ee aan hormariyeyna waxaa ka dhaadhacsanayd aaya xumi inuu u dambeeyo qofka dadka ku gardarooda sidoo kalena waxay ka digi jireen kan dadkuugu xigaba allaha ka dhige inaan cidnaba gardarro loogu hiilin waxaa haddaba jirta sheeke xariiro ay ku tusaaleeyeen aaya xumida gardarrada iyo guuldarrada ku lamaansan sheeke xariiro sida kuwa lamidka ah mala awaala hase ahaatee wax ku qaadasho mudan waxaa la yidhi waabaa waxaa hal wada lahaa libaax jilbis dab biyo lilaahi iyo laqdabo lixdooda mid waliba waxbuu hasha ka celin jiray si fiicanna way u wada dhaqaalaysan jireen maxaa yeelay keligeed bay xoola ka lahaayeen libaaxu wuxuu ku qaybsanaa in dugaagga uu ka ilaaliyo oo aanay soo agmarin jilbiskuna halaqa oo dhan inuu ka hor joogsado dabka waxay hawshiisu ahayd inaysan hashu doog iyo diraac toona dhaxamoon biyuhuna inay haraadka u diidaan oo marnaba aysan oon iska dareemin laqdabo waxay ku qaybsanayd wixii col ah oo soo hungureeya inay ku tiraahdo hasha boqor baa leh haddaad u soo dhowaataanna waa laydin xirxirayaa dabadeedna waa laydin laynayaa markaas baa laga wada leexan jiray lilaahi iyaduna caanaha intay ka listo ayay lixdooda u qaybin jirtay iyadoon u kala badin shilinta gafanaha iyo takartana way ka guri jirtay sidaas iyaga oo heshiis ku ah ayuu jiiraal darani geyigii ay joogeen wada saabtay markaas bay hashii gurtay oo ibaheedii goso caanood ka soo dhici waayeen markaas bay waxay dhadhamiyaan ka waayeen markaas bay gaajoodeen arrinna markay sidaa noqotay ayay laqdaba waxay damacday inay keligeed hasha cunto kadib markay shanta kale kala disho midbana midka kale ku disho iyada oo aan cidina sirteeda ogaan maalintii dambe ayay jilbiskii u timid oo ku tiri jilbisow libaax hasha kulama heshiin karee markuu caawa seexdo lugta ka qaniin ha dhintee markaas buu yidhi igu hadlee waxaan kaa ballan qaadayaa inuu caawa afka kala jiido goortii la seexday oo ay fiid noqotay ayuu libaaxii faysha damba goostay markaas baan lala soo rogin markiibana wuu qurbaxay labadii u heshiiyey mooyaane intii kalaa tidhi allaha u naxariisto jaalkayagii hasha dugaagga nooga celin jiray iyagoo u haysta inaan meel kale laga gaarine ay tii alla u timid laqdabo waxay haddana u timid jilbiskii oo ku tidhi warhoo jilbisow roob baa soo socdee orod burkaas cawska ah shirso intuu isa sii daayey ayuu burkii hoosta ka galay isagoo ka mahadnaqaaya digniintii ay siisay markaasba inta dabkii u tagtay ku tiri dabow jilbiskii wakaa burkaas ku jiree ku gub aan inteena kale hasha ku cidlaysanne isagiina taladaas wuu ka yeelay oo kii oo warmooga ah ayuu burkii ku gubay ayaan dambe ayay laqdaba biyihii u timid oo ku tiri biyow jeer dabbaktiyo gaajo ka bixi mayno idinkaana seexin kara haddana waa kulul yahayoo lama heshiin karee seexiya oo baktiya biyo dabkii oo iska ololaya bay ku soo rogmadeen oo seexiyeen markay dabka sidaas u galayeenna biyuhu waxay islahaayeen hilbo badan baad hasha ka heli doontaanoo wixii ay laqdaba u sheegtay bay aada u rumaysnaayeen laqdabo intaas kuma ay joogsanine lilaahi iyo biyihii ayay isugu yeedhay iyadoo rabta in labadoodana la waayo waad arkaysaanoo ilaah mahadii annaga ayaa hashii u haraye biyow toggaas qaada annana hashaan soo kaxaynaynaaye taladaasna biyihii ogol bay yidhaahdeen goortay biyihii qulquleen oo toggii ku dhaceen bay iscelin waayeen maalintaas baana ugu dambaysay hashii ay wax ku lahaayeen labadii kale ayaa hashii ku soo haray markaas bay laqdabo hashii dib ka shuqaysay si ay midda kale ugu baabacayso abbaar kadibna waxay tidhi lilaahi ey hasha garqaad gadaal baan ka soo edeyaay lilaahidiina markay hoggaankii miligta ku dhigtay bay hashii jeeyaha ul kala dhacday markaas bay inta haraati isla kala jiiday laqdabo beerka goysa halkaas bay laqdaba ku ruux weyday lilaahina ay hashii ugu hartay waxaa jira dabeecado kale oo aadanuhu leeyahay gardaradana sabab looga dhigo mar waxaa la yidhaahdaa waxaa isku mataansan gardarro iyo doqonnimo oo soomaalidii hore ruuxa gardarrada badani inuu caqligaab yahay ayay ku xaman jireen mar kalena gardarrada iyo kibirka ayay isu aanayn jireenoo siday la ahayd had iyo jeer kibirka ayaa qofka gardarrada u horseeda kaasoo isna marka dambe haadaan aanu ka soo bixi karin ku galalaatiya macnaha dambe dadkii rumaysnaa ayaa waxaa allah u naxariistay ka mid ahaa gabyaagii la oran jiray cabdulaahi macalin axmed oo dhoodaan ku magac dheeraa gabay dheer oo boqol iyo labaatan meeris ka kooban ayuu inta qofeeyey gardarrada oo keliya kula hadlay siday ruuxa u hoddo iyo meesha daran ee waaga dambe ay ka tuurto ugu dambaysta wuxuu ku soo gabagabaynayaa kibir iyo garaadyari isbeedsaday inay yihiin gardarradu guriga ay ku hoyato ee waaberigiina ay ka soo ambabaxdo meedisyada gabaygaas oo doodiisa uu ku soo koobay ayuu dhoodaan ku yidhi gardarooy waxbaad gaysataa goor iyo ayaane gefkii aad samaysaa batiyo godobahaagiiye gashi aan yarayn baad qabtaa jeer lagaa gudo ee waxaad goysa mooye ma jiro nimaad gargaartaaye gurigii barwaaqaysan baad gubi taqaanaaye oo ruuxaad garqaadaa walee guul ma xoogsadoe adiga iyo geeridu dadkii waad gablamiseene adigoon gadaal uga harayn mid iska kaa giijay qofkii tabartii gees kaa maray bay wax u gaboobaane gaag baa u soo hara kollay ruuxi kaa guda eh adoo gebi ka tuuruu arkaa kii garaad xumiye cismaan aadan oo allah u naxariistay cismaan askari loo yiqiinay waa kii isaguna heestiisii geeshka iyagoo guulaysta ku daray meelis uu ku soo qaaday gardarrada iyo guuldarrada ku laran waa kii odhan jiray ninkii gardarraada ilaahma gargaaree inay la go-ayso waan garanaay gashaankeennay ligtu raacdee geeshka iyagoo guulaysta dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa ina toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
mahadsanid axmed farax cali idaaja